بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال الناظم رحمه الله باب معرفة التجويد قال والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم لأنه به الإله أنزل وهكذا منه إلينا وصل wal-akhdu qaadashada bitajwiidi tajwiidka la qaato la barto lagu camal falo xatmun waajib weeye laazim laazima man lam yujawid lqur'aan alqur'aan iyo alqur'aan labada waa saxiix man lam yujawid qofka aan tajwiidin alqur'aana qur'aanka aathimun aathim wey liannahu bihi lilaahu liannahu qur-aanku alilaahu allah anzala qur-aanku soo dejiyey bih bitajwiid wahaakadaa minhu ilayna wasala wahaakadaa wasala waana soo gaaray haakadaa xaalu saas uu yahay minhu min allahi ilaynaa xaggeenu soo gaaray baabkan sheega tajwiidka uga hadlaya tajwiidka uu u caqiday wuxuu ku bilaabay xukunka tajwiidka tajwiidka xukunkiisa wuxuu yidhahda waa xatmi laazim xatmun laazim qofkii aan tajwiidinna waa aafim xukunka tajwiidka in qur-aanka lagu akriyo in qur-aanka lagu akriyo bitajwiid in lagu akriyo qur-aanka bitajwiid taxqiiqa wuxuu yahay ama culimmadu waxay macnihi ay yidhaahdeen xukunkiisa in loo kala qaadayo laba qaybood qeyb macnaha saameynaysa wax macnihii tajwiid ka mido haddii la khaldo khaladkiisa uu saameynayo macnaha qaybta labaadna waa qeyb aan macnaha saameyneyn waa qeyb aan macnaha saameyneyn kuwa macnaha saameynaya mithaal waxaa ka mid ah qofkii haddii uu sameeyo casaa oo kale casaa hadduu casaa uu ka dhigo wa casaa aadamu iyo wa casaa casaa rabbuhu labi keliya casaa rabbuh iyo casaa aadam waa laba ficilo kala duwan laba macnoo kala duwani kala leeyihin isu shaqana maaha farqiga udhexeeya muxuu yahay farqiga wuxuu udhexeeya wuxuu yahay siinka isticlihiisa haddii isticlo aad siisid iyo istifaalka saadka isticlihiisa iyo siinka istifaalkiisa wailaa sin iyo saad makrajkooda waa isku mid isku makrajay leeyihiin waxay u kala duwan yihiin sifooyinkaas haddii marka aad siinkii mustacli ka dhigtid saaduu noqonaya macnihina waa isbedelaya oo ficil nooc kaleu isku isku bedelaya haddii siinkii haddii saadkii aad mustafil ka dhigtid casaa ficil la yidhaahduu noqonayo macno kaletuuna leeyihi marka taasoo kaleeto in la khaldo waa lagu dambaabayo wixii macnaha halleynayo oo dhan oo macnaha saameynaya waa lagu dambaabayo nooca labaad waa noocan macnaha aan saameyneyn sida qofkii madkii la rabay inuu inuu ka tago oo kale lilfuqaraa'i hadduu iska dhaho wayanhaa can lfaxshaa'i wlmunkar wayanhaa can alfaxshaa'i waalmunkar bilaa mad-a wayanhaa can alfaxshaa'i waalmunkar macnihii laakiin isma bedelin alfaxshaa alfaxshaa haddaan dho angaabiyo macnihii isma bedelin laakiin xukunmaa ka tagtay oo hallaysay min bacdihi qofka hadduu iska dhaho min qablihi oo noo imaanaysa maalan wuxuu ka tegay qunadii waxyaabaha noocaas oo macnaha aan saameynaynin qofka aafin kuma noqonayo qofku aafin kuma noqonayo laakiin haddii qofkii uu yaqaan hadduu qofku uu yaqaan oo uu bartay kadibna ikhtiyaarkiis uu iskaga dayacay dhibkuma hayso waana yaqaan laakiin ikhtiyaarkiisuu oga tegay dayacaadii ihmaal iyo danka danuusan ka lahayn kaas waa ma fiicna kaas xaalkiis imaa inuu makruuh yahay inuu aafim noqdona waa looga cabsanayo isagoo awoodi kara oo yaqaan oo u fududahay inuu faraha uu ka qaado ama qofka aan aqoon ama ay ku adag tahay ama aan baran waxyaaba maaragtay qurxinta ah axkaam badan waxaa jira qurxina oo qur-aanka quruxdiisa ay ku sugan tahay iyo kamaalka macnihii ku dhammaystir maayo qofka maaragtay caamiga oo iska akhrinayo lama dhihi karo waa dambaabaya taas waa adag tahay taas waa adag tahay ilaan qof ka soo bixi kara waa yarya ilaa qof tadriib badan qaatay oo aada isku tababaray xataa dadka dalaabto cilmiga xataa waa ku adagta inay sidii la rabay u dhammaystiraan axkaamta tajuudka sidii la rabay inay u dhammaystiraan waa adkaanaysaa marka haddii la qof kastoo caamiyo qur-aanka akrinaya aafimuu noqonayo marka aafimuu noqonayo marka taas waa adag tahay waxaa weeye xukumkeeda inuu yahay mustaxab mustaxab waa wixii aan macnaha aan fasaadinayn amaa wixii macnaha fasaadinaya oo qur-aanka macnihiisii macno kale u yeelaya taas waa muxaram ayb marka lama ilaaqaayo oo lama dhahayo tajwiidka axkaamta culammadu ay sheegtay oo dhan qofkii sidii la rabay oo la imaan waaya qofkaasi waa aafim qur-aanka hadduu akhrisana dembiyuu ka dhargay dee sidaas la yidhahdo adkaanaysaa waxayna sababu noqonaysaa inaysan qur-aanka akhrisan wuxuu ogyahay inuu khaldaayo yuusan macnihiba fasaadin laakiin waxyaabaha ka fakanaya waxyaaba khalda iska qofka iska caami ah ayib daliilna male taas walakdu qaadashada iyo ku dhaqanka bitajwiidi xatman waajib wey laazimun laazima man lam yujawid fi bacdi nusakha saxiixa man lam yusaxix man lam yusaxixi lqur'aana aafimu shuraaxda qaarana waxay yidhaahdeen man lam yusaxix a mukhtaara maxay mukhtaar ay ku tahay waxaa ku sugan qofka qur-aanka aan tasxiixin oo macnihii fasaadiya oo macnihii halleeya aafim wey macnihii bedela ama icraabkii bedela waa aafim ama macnihiiu bedelay ama icraabkiiu bedelay siraata aladiina ancamtu hadduu qofka dhaho siraata aladiina ancamtu calayhim macnihii bedelaysaa ancamta iyo ancamtu laba macni kala leedahay ama icraabkiiu bedelay icraabkiiu bedelay nastaciin ahdina siraata oo ista nastaciin iska iska iska nasbiyo lilaahu alxamdu lilaahu wixii lamid labadaasba waa aafimin wixii macnihii icraabkiisii bedelay iyo wixii macnihiisii bedelay wixii icraabka bedelay oo qur-aanka laxni ka dhigay ama wixii macnihiisii dhan fasaadiyey man lam yusaxix tasxiixu marka waa qofkii aan qur-aanka akriya khata khataasoo keensanaya macno faasida ama laxni carabiya laxni carabiyuu keensaday ama macno faasiduu keenay taas waxaa ka baxaya qofkii axkaam tajuudka qaar khalday laakiin macnana uusan ku fasaadin carabina uusan ku fasaadin naxwihiisa uusan ku fasaadin macnihiisana uu ku fasaadin laakiin sidii maata qunadiisiiyuu ka tegey madkiisiiyuu ka tegey iyo waxyaaba noocaasa xarafkii la rabay inuu qalqaleeyo oo kaleeto ma qalqalayn qalqaladiyuu ka tegey qul huwa allahu axad axad bas allahu samad allahu samad bilaa qalqala kaasi kuma jiro marka man lam yusaxix اlqur'aana aahimun qofkii qur-aanka aan tasii aan saxiixin ee fasaadiya macnihiiu fasaadiyey ama akhtaa waa weynu la imaaday damadiiu fadxa u bedelay fadxadiiu kasra u bedelay waxyaabahaas waa waxyaabahaas macnihii la yidhaahdo allaxnu اljali laxniga waxay u qaybiyaan laba qaybood allaxnu اljaliy iyo allaxnu اlkhafiy allaxnu اljaliy waa laxniga daahirka ah oo qof walba uu fahmaayo hadduu qofku dhoo kaleeto alxamdu lilaahu rab اlcaalamiin qof walba waa fahmaayo inay khalad ay tahay uma baahno qof mutakhasisa inuu fahmo ama qof aada aqoon u leh siraata aladiina ancamtu calayhim qof hadduu dhaho xataa qofka aan macnaha aan fahmaynin oo muslimka ah wuu diidaaya walow yuusan macnaha fahminin laakiin ma ma diidaya yani wax daahira nooca labaad oo laxniga ka mida waa allaxnu alkhafiy allaxnu alkhafiy waxaa fahmaya qofka aqoonta u leh ama طaalib cilmi ama mutakhasiska sida qofkii qalqalada ka tegay oo kale qul huwa allahu axad allahu الsamad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufwan axad oo bilaa qalqala qofka qofka aqoon leh fahmayo kaas marka waa laxnun khafiy noocan marka laguma dembaabayo laxnu lkhafi ee nooca lagu dembaabayo waa allaxnu ljaliy waa waxyaaba macnihii kharibay daahir iska ah jeli jeli waadix macnihii xagga ujeeda xagga ujeedinayo liannahu bihi lilaahu anzala sababto ah quraan tajwiidka لأnنه الإلaaه أنزل waa soo dejiyey qur'aanka bih bالتجويid qur'aanka ilaahay wuxuu ku soo dejiyey bالتجويid oo kayfiyadan loo akrinaayo qur'aanka loo akrinaayo waa kayfiyadii ilaahay uu ku soo dejiyey qur'aanka oo nebiga عalaيه الصلaaةu وaسalaam uu u baray صaxaabada u baray qaabkaanuu u baray qaabkaanuu akrin jiray waa ka dhegaysan sidii u soo naqliyeen saxaabada markay soo naqliyeen kadib uma baahneen saxaabadu in qawaacid loo sameeyo ayagu sidaysan ugu baahneen oo kale in qawaacid loo sameeyo cilmi naxwo la yidhaahdo saxaabadu uma baahneen cilmi naxwo la yidhaahdo baahideeda ma qabin sidaas oo kaleeto wax tajwiid la yidhaahdo qawaaciddiisa qawaaciddiisa inay daraaseeyaan oo tabiiqi inay daraaseeyaan la baro oo barasho ay ku keenaan umaysan baahnayn sababtaa way ku dhasheen qur-aankan wuxuu kusoo degay lisaankoodu kusoo degay luqadoodu kusoo degay xuruuftoodu kusoo degay marka takalluf la-aan ila waa luqadiisii uu ku dhashay afkiisaa yaqaan carabkiisaa yaqaan waa u saalan yahay sida naxwada oo kale qaabka loogu dhawaaqaayo icraabka uu ku dhashay qaabkaanu ku dhashay qur-aankana qaabkaanu kusoo degay iswaafaqsan yihin marka dhibaato kuma qabo gadaal laakiin maxaa ka imaaday dadaan u dhalan luqadii aan u dhalan oo laakiin baranayo dadkaa baranaya maadaamaisan u dhalan oo waxooda ay barasho ay tahay waxyaabaa ka khaldamaya waxyaaba isku dayaaya uusan aqoon waxyaabaa ka khaldamaya marka maadaama luqadii ay khaldeen waxaa loo baahday in qawaacid dabdinaysa la sameeyo qawaacid aruurinaysa waxaa soo baxay culuum u shaqaynaysa baabka asarf wاlnaxw wixii ku tacalluq sidaasoo kaleeto sawdkana saw sawdka isaguna dabdiyuu u baahan yahay ilan ummadahan kaleeto hadda imaaday oo baranaya islaamka codadka xuruf xuruuftooda qaaraa ka maqan xuruufta carabiga qaaraa luqadooda ka maqan qaaraa xa'du ka maqan tahay asalkoodii xa'da mare markuu marka qur-aanka akhriyo oo xa leh marka wuxuu u baahan yahay xarafusan aqoon inuu barto sawdkiisa xarafusan aqoon sawdkiisa inuu barto u baahan yahay marka waxaa laga yaabaa inuu khaldo waa u badantaa xa'da maadaamuusan lahayn wasatulxalqi male asago luqadiisa wasatulxalqi ma leh cayn iyo xa ma leh laakiin hamze iyo ha uu leeyahay aqsa lisaan adna aqsa alxalq adna alxalqi kha iyo wuxuu leeyahay iyo hayn laakiin wasadkaa ka maqan qur-aanku markuu imaado wasatulxalqa xuruuf ka soo baxaysaa imaanaysa marka waa ku adkaanaysaa marka im imaa inuu hoos oo la dego waa imaa inuu kor la soo fuuro imaa xadii inuu hoos oo la dego oo ha uu ka dhigo hoos oo la dego ilaan wasad asagu male wasadulxalqi male bismi illaahi araxmaani araxiim bismi illaahi araxmaani araxiim maadaamuusan xaada uusan lahayn aqsal xalqi ula aadayo taas wuxuu isleeyahay markuu ijtihaaday taasa ugu dhow ama kha'du la soo aadaya qaaraa kha'da la soo aaday bismi illaahi araxmaani araxiim alraxmaani araxiim qaaraa kha'da la soo aadayo ummadaha cajamiga hadda haddana waa jiraan ummadaha cajamiga qaara saasa oo xa'da kha'da la aada oo alaxbaab waxay dhahaan alakhbaab alakhbaab macnihi waxuu la jeedaa alaxbaab qaarna xa'da waxay leedahayn ha caynka sidaas oo kale marka waxay u baahan tahay in la sifeeyo la dabdiyo in la dabdiyo la sifeeyo lea xaraf hebe hebel meel heblaayo ka soo baxaa ha la ogaado xaraf hebel meel heblaayo ka soo baxaa oo la dabdiyo marka dabdintaas maxaa ku imaaday cilmigaa la yidhaahdo cilmu tajwiid cilmu tajwiid asalkiisuna cilmiga naxwada iyo sarfiga qayb ka mida uu ahaa marka kutubta mutaqadimiinta aakhirkay ku sheegi jireen aakhirka sida siibawehi oo kale markuu ka hadlo aakhirka muxuu ka hadlaya sifaatka xuruufta iyo makhaarijtooda waxyaaba ku tacalluqa ilaan waa sawdkii ka waxaa weeye sawd aa la yidhahda markii dambe tana waxaa soo baxay waxaa soo baxay in gaar laga dhigay in gaar laga dhigay cilmi mustaqil ah laga dhigay asalkiisiina naxwaduu ka tirsanaa waa qaab maaragtay cilmigaas ka mid a waa luqada carabigu ka mid yahay laakiin kan waa sawtiyaad xuruufta sawdkeeda sawtu siin waa see sawtu asaad waa see alqaaf waa see kadib laakiin cilmi mustaqil aa laga dhigay ayib ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka markuu soo dejiyey siduu kusoo dejiya nabig alai sala slam ilaahay u dadku u baray dadkuu u baray saxaabadu u baray markii dambeetana codadkii qur-aanka aa la sifeeyey tajwiidku marka muxuu yahay isaga sidiisa waa codkii qur-aanka oo la sifeeyey la fiiriyey asalkiisa luqada carabiga o dhan wax la wadaaga qur-aanku laakiin haddana muxuu leeyahay qur-aanka codad asaga khaas u ah waxyaaba asaga khaas u ah waxyaaba gaar asaga u ah iyo waxyaaba carabiga uu la wadaago marka culammadu waxay dabdiyeen sawdkii la soo naqliyey sifadiisii sawdkii qur-aanka la soo naqliyey sifadiisii qur-aanku marka isaga ijtihaad male qur-aanka naqlintiisa iyo xuruuftiisa ijtihaad kama furna xataa nabiga calayhi salatu salaamna ijtihaad oga furnayn oo nabiga alai salatu salaam aayadda meeshuu raba kama yeelaayo qur-aanka maaragtay qaar kuma darsan karo qaar kama dhigi kama dhimi karo xarafna kama dhimi karo xarafna kuma zaa'idin karo malku jibriilna waa saas waa laba rasuula amiina malku jibriil siduu ilaahay uga maqlay nabiga calayhi salaatu wasalaam malku jibriil siduu oga maqlay jibriil kusoo gaarsiiyey ijtihaad kuma le ooma dhahay aayad hible ma fiicna ma macaana waa inaan kelmaad aan ku daro ma dhahayo qaabkii uu u dhahay uu dhahayo qaabkii jibriil oga maqlay uu akrinaayo hadduu qunnada dheereeyo haddii madhiblaayo uu dheereeyo haddii xarafkaas muraqaq uu ka dhigo wahaakada yacni nabiga calayi salatu salaam wuxuu raacay sidii jibriil uu yidhi faidaa qara'naahu fattabic qur'aana fattabic qur'aana waa nebiga nabiga calayi slat slam marka isaga waa mutabic waxaa nabiga calayi slat slam waxay ku akrinayaan waa jibriil marka nabi maxamed wuxuu mutabic u yahay jibriil jibriil asagana waa rasuul amiina waxyaaba ijtihaadaadkiisa ah maaha waa sidii uu maqla asaguna saxaabaduna sidii ku dadaaleen ayaguna waa mutabiciin haddii nebigiiba mutabic uu yahay uusan ijtihaad ku lahayn yani axkaamtiisa maaha qur-aanka axkaamtiisa maaha ee waa qur-aanka xuruuftiisa naqlintiisa saasuu kusoo gaaray saxaabaduna sidaas u maqleen ayagana kusoo gaarsiiyeen qofkii madka aan madaynin waxay dhaheen waaa saas ha dhihin saas ha dhihin cabdullahi bn cumar s cabdullahi bn mascuud radia allahu canhumaa midaa hortooda wuxuu ku akriyay lilfuqaraa'i lilfuqaraa'i kaasuu saas maaha lilfuqaraa lilfuqaraa lilfuqaraa isilaaxan marka ma jirin oo ma dhahayo mad samay ama maa laakiin qaabkii u maqlay uu kula dagaalamaya ma saamaxaayo ma dhahayo dhib male anigu saas nabiyaan oga maqlin hadduu rabo saa ninkaro ninkan suu raba o akriso ma dhahayo sidii nabig alay slat slam oga maqlay xataa madkaba allah ka dhige saasuu u gaarsan si kale ma ogola saxaabada saasay ahaayeen taabiciinta saasay ku qabteen kadib culammada aakhirka markay imaadeen waxay sifeeyeen oo keliya waxaa la sifeeyey qiraa'ada qaabkeeda aa la qoray marka tajwiidka asaga nafsadiisu waa itibaac maaha ijtihaad itibaac macnihi waxaa loola jeedaa waxaa la sifeynayaa oo keliya sawdkii lasoo naqliyey bas yani maala ibnujazari oo kale ma suuroobayso inuu yihahdo aniga waxaa ila fiican in maaragtay xarfulaayi milhiblaayi laga soo saaro aniga saasaa ila macaan ra'yigeega ma dhahan sida lagu soo naqliyo raacayo siday lagu soo naqliyuu sifeynaayo xarafkaas saasaan ku maqalnay saasaa lagu sifeeyey maqrajkiisu waa meel hiblaayo marka kulligiis waa itibaac tajwiidku kulligiis waa itibaac waa sunna mutabaca keliya waxaa un kala duwan qaabka loo sharaxaayo nadmi in laga dhigo nasri in laga dhigo qawaacid xataa in lala soo baxo nafsadeeda qawaacidda lala soo baxo oo lagu dadaalo lagu ijtihaado waa ijtihaadka laakiin waxa ay sheegayaan waxay ayaga jeebkeeda kala soo baxeen maaha waa wixii sidii uu ku imaaday marka sheekh wuxuu yidhahday liannahu bihi ilaahu anzala ilaaha saas kusoo dejiyey tajwiidkaas la sifeynaayo la qoray maaha wax ay culummo jeebkeedu kala soo baxeen waa aswaadii nabiga calay slat slaam laga xifdiyey maxfuud wey haaniyan waxaa kaleeto maxfuud ah qoraalkii nabiga calayhi salaatu wasalaam hortiisa lagu qoray qoraalka musxafku waa sunna mutabaca farta musxafku waa sunna mutabaca saasaa lagu soo gaaray saxaabada laga soo gaaray saxaabada nebiga calayhi salatu wasalaam hortiisii ku qoray xaraf walba hadda marka musxafkeenna ku yaal nabiga calayhi salatu wasalaam hortiisaa lagu qoray waa sunno waxba lagama bedeli karo waxba laguma zaa'idin karo saasuu u qoran yahay saasaa loo qoraa bas abad alaabidiin sawdkuna waa sidaas oo kale qoraalkiisu waa mutawaatir sawdkiisuna waa mutawaatir saasuu ku imaaya saasaa loo sifeeyey marka waa wax kulligiis ku wada dhisan itibaac marka laa shaka inuu mustaxab yahay haddii ikhlaal uu keeno khalal iyo fasaad xagga macnaha ama dhibaato ka weyn uu keenana laabudda inuu if aafim yahay qofkaas laa shaka inuu muxaram yahay haddii uusan macno iyo waxaas uusan ku tacalluqin oo waxyaabo kamaaliyaad uu leeyahay iyo qurxina laa shaka inay mustaxab tahay mustaxabka sababtaa saasaa lagu lagu maqlay nabi cala slat slam saasaa lagu soo gaaray saasaa saxaabadu kusoo gudbiyeen culammadii ka dambaysana saasay usoo gudbiyeen mana tasaahuli jirin ma fuudaysan jirin ma dhihi jirin dhib male qofka ardayga saan u iska akhriyay dhib male iska dhaaf ma dhihi jirin walow yuusan macnahaba saamayn haddana saas aan la yeeli lahayna waa horetuu codkan baabi'i lahaa waa horuu soo soodka qur-aanka dhumi lahaa hadduu soodka qur-aanka dhumana macnayaala dhumi lahaa isdhex geli lahaayeen haddii laiska tasaawul la dhihi lahaa dhib male kaasna dhib male kaasna dhib male hadii la dhihi lahaa may sidaas uu ku maqlay ku bartay uu ku gudbinaya bilaa ziyaadatin waa la kusa sheekh wuxuu yidhahda wahaakadaa minhu ilayna wasalaa wahaakadaa wasala saasuu nagu soo gaaray haakadaa xaalu saas uu yahay minhu min allah ilayna annaga saasuu nagu soo gaaray marka xujadoodu waa taas xujadoodu waxay tahay inuu ilaahay kusoo dejiyay saasna anagu nagu soo gaaray annaguna mutabiciina nahay qof walba marka annaga naga dambeeyana waxaa waajib ku ah inuu raaco saasa in lagu soo dejiyo sawaab maa marka cilmigan in mansiladiisa la yareeyo oo la fuudeeyo oo wax maaragta aan muhiim aan ahayn laga dhigo taraf iska siyaado laga maarmi karo in laga dhigo maaha ee qofka dadka iska caamiga ah waan awoodi karin sifaadka taxsiinka iyo takmiilka iyo waxyaabaha ku saabsan lama dhihi karo waa dambaabeen mustaxabay ku tahay waa sifaadka taxsiiniga ah oo qurxinta ah oo macnona aan fasaadinayn icraabna aan fasaadinayn dadka caamiga maadaamaysan awoodin laa yukallifu llah fataquu llah ma statactum aafimiin ma ah laakiin sifaadka taxsiiniga ah qofka macallinka ah ama mutakhasiska ah ama qur-aanka gudbinaaya laba mid aha qof caami ah oo iska akhrisanayo maalinta jimcada masjid iska imaada suuratulkaafi iska akhrisanayo laba mid ah qofka qur-aanka xambaaraya sifaadka taxsiiniga waajibay ku tahay waa inuusan waxba khalal ku samayn waa maqaam tacliim iyo gudbin iyo barasho waxba lama cafinayo sagiir iyo kabiir laakiin dadka iska caamiga ah sifaadka taxsiinigaa fataqu llah ma statactum aan macnana aan fasaadinayn icraabna aan fasaadinayn ayagu macfigii ka yimi ama qof mutacallima ama qof maaragtay qur-aanka naqlinaayo soo naqlinaayo hadhowna rabo inuu guto oo gudbiyo fardu caynay ku tahay haddaan saas aan la yeelina qur-aanka nama soo gaari lahayn haddii macana dadka xambaaraya ay tasaahulaan oo ardayga hadhow wax gudbin lahaa la tasaahulo awalan saxaabigu uu tasaahulo oo yidhahdo macno male intaasuu rabaa u akriyo dewaa marka macalin waxaa soo baxaaya khariban hadhow asna wax khariban uu sii daynaayo hadhow aakhir bacda ajyaal markay imaadaanna aakhirka maxaa imaanaya inuu wada zuulaan ee waxay saxdaa dhan wada zuusho marna qofkii raba xaada ha ka dhigo kii raba xaada ha ah ka dhigo si adig kugu fuudaada u akriso dhib ma lahan ha-da ma kartid soomaa ha-a karta ha-da ka dhigo u dayso ha-da mid kaleetaa imaanaya ha-da ma kari weysa ha-da kuufo soomaa ha-da ka dhigaba saas haddii lagu wadi lahaa waa qur-aan nama soo gaayo marka barashada waa fardu cayn qofka macani mutakhasiska ah oo taalibu cilmiga inuu xambaaro waa laabud inuu tadbiiqiyo waa laabud inuu ku dadaalo istidaacadiisa waa laabud haddii uu keeno boqol kiiba boqol uu keeno maaragtay markaas kadibna uu waxbaro laa laa hadduu awoodi waayo qofka ardayga waa awoodi waayo axkaamta qaar waaba keeni waayaba marka isaga aafi ma aha laakiin inuu wax gudbiyo xaq umale inuu wax gudbiyo laa yajuusu lahu ila waa keeni weysay marka adiga nafsadaada ku koobno laakiin haddii aad keeni weysid axkaamtaan hadhow aad bartid hadhow kuwaasna kuwo kale ay sii baraan kuwaasna kuwo kale ay sii baraan aakhirka waa baaba'aya in la iltisaamo weeye si daqiiqa loo iltisaamo wallah alam subxana